إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duwarnimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah alkitaab ayaa waxay soo saartay filim ka turjumaya dagaalkii doraatii ka horraysa ka dhacay duleedka janaale oo shabeelle hoose ka tirsan kaa oo ay ka soo muuqanayaan ciidamada ugandha oo qaarkood la laayey iyo gaadiidkooda oo la gubay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sarkaal miinobaare ah waxay ku dishay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud askar ka tirsanaa kuwa maraykanka u daacaddaha ayaa ku naf waayey qarax magaalada gaalkacyo lagula beegsaday gaar ahaanna qaybta galmudug ka taliso ciidamada burundi ayaa qarax dhimasho sababay waxaa lagula beegsaday deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe howlgal gaar ah oo ciidamada xarakadda shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen beledweyne ayay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah qaraxyo khasaare ka soo gaaray askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal waxay ku qaadeen saldhig deegaanka goofguduud buurey ay ku leeyihiin askarta maamulka koonfur galbeed weerar culus ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka hadashay xamla dacwadeed ay soo gebagabaysay oo dhowaanahan ka socotay deegaanada gobolka walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa lacag iyo raashin waxay siisay dad ku dhaqan tuulada faragurow oo degmada jilib hoos tagta gaar ahaana kuwo la xanuunsanaya cudurro halis ah oo muddo ay qabeen intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن alkitaab ayaa waxay soo saartay filim ka turjumaya dagaalkii doraatii ka horraysa ka dhacay duleedka janaale oo shabeellaha hoose ka tirsan kaa oo ay ka soo muuqanayaan ciidamada ugandha oo qaarkood la laayey iyo gaadiidkooda oo la gubayey maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
waa isdaar cusub oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'iba al ikhbaariya ah kaasoo lagu soo bandhigayo weerar saddex maalmood ka hor ka dhacay duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lala beegsaday kolonyo ciidamo yugandhees ah oo ku socdaalayay halkaas muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaabka uu u dhacay weerarka kamiinka ah iyo khasaaraha nafeed iyo kan hantiyeed ee lagu gaarsiiyey ciidamada uganda qaybaha hore ee filimkan cusub waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya gaadiidka gaashaamane ay wateen ciidamada yuganda in muddo ah uu weerar ku socday kadib waxa ay kaamirada alkataa'ib soo qabanaysaa gaadiidka ciidamada yuganda oo qaarkood lagu gubay weerarka iyo kuwo kale oo iyagoo jahawareersan ka baxsanaya goobta dagaalka أرضنا قشف سلاب من بني جلدي عداة كالطغاة الخير جابوا
meydadka ciidamada yuganda oo goobta daadsan ayaa sidoo kale lagu arkayaa muuqaalka cusub ee uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib al ikhbaariya
واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم احصريهم واحصديهم qaybaha dambe ee isdaarka waxaa lagu soo bandhigayaa qanaa'imtii ay mujaahidiinta kusoo furteen weerarka
weerarkan barakaysan ayaa qayb ka ah howlgallada jihaadiga ee geesiyada islaamka ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ay dharaar iyo habeenba ku beegsadaan saliibiyiinta iyo dabadhiifyadooda murtadiinta ah waxaana haliyayadan mujaahidiinta ah uu allaah gacmahooda ku xaqiijiyey guulo wax ku ool ah oo ay ku laabqabowsadeen dadka muslimiinta كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال weerarkan oo dhacay afar iyo labaatankii bishan ramadaan ayay mujaahidiinta ku direen ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidamada yuganda dhowaan ayayna ahayd markii taliska ciidamada shisheeye uu qirtay qayb yar oo ka mid ah ciidamada looga dilay dagaalka ka socda dalka soomaaliya kaasoo uu ku sheegay inay ku dhow yihiin shan kun oo askari سنه سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنا حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنا
xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sarkaal meenabaaraha waxay ku dishay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud sarkaalkan oo lagu magacaabo jacor ayaa waxaa la sheegay in qarax uu la kacay islamarkaasina halkaa uu ku qurbaxay ciidamada dowladda federaalka ah ayaa goor dambe meydka sarkaalka goobta ka qaatay doraa dagaal ka dhacay deegaanka budbud waxaa lagu dilay kow iyo toban askari oo midkood uu ahaa sarkaal ka tirsan kuwa danab amaba bankaraf ee maraykanka u daacadda ah waxaa kaloo xusud mudan in ugu yaraantii toban askari oo kale halkaa ay ku dhaawacantay ciidamada ku sugan budbud iyo galcad oo deris ah ayaa waxaa la sheegayaa in ay aad u baqayaan islamarkaana xaaladdu ay ku adag tahay askar ka tirsanaa kuwa maraykanka u daacadda ah ayaa ku naf waayey qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo gaar ahaana qaybta koonfure ee galmudug ay ka taliso ciidamada danab amaba bankaraf ayaa waxaa la sheegay in gaari nooca soomaalida cabdibilah u taqaana oo ay la socdeen qarax uu la kacay saddex ka mid a ciidamada bangaraf ayaa la xaqiijiyey in halkaa ay ku naf waayeen saddex kale ayaa laynoo sheegay in iyaguna ay dhaawacmeen gaariga cabdibilaah ay la socdeen askartu ayaa bubur xoog la soo gaaray xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka gaarigaba sababay ciidamada burundi ayaa qarax dhimasho sababay waxaa lagula beegsaday deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada burundiga ayaa la sheegay in iyaga oo lugeynaya qaraxu uu haleelay ugu yaraantii hal askari ayaa la xaqiijiyey in uu ka dhintay ciidamada burundi waxaa suuragala khasaaro inuu intaa ka badan yahay marar hore oo badan sidaan oo kale qaraxyo ciidamada burundi iyagoo lugeynaya lagula eegtay deegaanka buurane askar ayaa uga dhimatay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo khasaare ka soo gaaray askarta dowladda federaalk ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey saacadii lasoo dhaafay gobollada banaadir baay shabeellada hoose iyo sidoo kale gobolka hiiraan haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxya la beegsaday fariisimayaal ay magaalada muqdisho kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa xaafadda daalo ee degmada howlwadaag ayaa saaka qarax lagu weeraray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay xala qarax la beegsadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano waaxda hordamac ee xaafadda raadeerka ee degmada dayneyle waxaana qaraxa halkaas lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo mid ka mid ah uu yahay dhaawiciisu mid aad u liita isla banaadir shala gelinkii dambe qarax ka dhacay deegaanka tareedusho ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa marayay waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan afar askari dhanka gobolka bay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii lagu weeraray xalay goofgaduud buurey dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin heelaboorka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa uganda dhanka hiiraanna shalagelinkii dambe howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lagu qaarajiyey sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray nuur xasan bidaar sargaalkaas ayaa hore u soo noqday taliya ku-xigeenkii saldhigga beledweyne waxaana uu hadda ahaa abaabule ka tirsanaa maleeshiyaadka macawsleyda
walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka hadashay xamlad dacwadeed ay soo gebagabaysay oo dhowaanahan gobolka ka socotay waliga walaayada islamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay xamlad dacwadeed ay waayadan wadeen taa oo la soo gebagabeeyey wuxuu sheegay in bulshada qaybaheed ee kala duwan ay ku boorinayeen in ay allah dartii u jihaadaan dhulka muslimiintana cadowga laga difaaco waxyaabaha sidoo kale bulshada lagala hadlayay waxaa ka mid ahaa ka digtoonaanta jawaasiista iyo weliba qodobo kaleo aada u muhiim ah maalmahan dee waxaa ka socotay deegaano badan oo ama degmooyin badan ee gobolka ee ka tirsan ama dhammaan degmooyinka waxaa ka socotay xamlo taxriidi ah oo loogu magacdaray qaatiluu fii sabiilillahi aw idfacu oo ummadda lagu baraarujinayay mawaadiicda laga duulayay ee la tarkiisinayay waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiilillahi ummadda in la dareensiiyo waa mowduuc muhiim ah maanta ummaddana baahi ay u qabto waxaa kaloo ummadda lagu baraarujinayay addifaac can araadi lmuslimiin ahamu furuud alcayyaan ayaa ka mid ah mawaadiicda la tarkiisinayay ummadda lagu baraarujinayay ee laga hadlayay alxadaru min aljawaasiis ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah cadamu muwaalaati alkaafiriin waxaa ka mid ah athabaatu cinda almixan ee xamladaas waxaa rajaynaynaa insha allah tacaala tiyada saddexaad ayaa hadda soo dhammaatay oo degmooyinka lagu soo maray dhammaan jasaaka allahu khayran ummaddana wax badan ayay xawayaan ka faa'iideen wayna baraarugeen wax badan oo haddee khayr ahna waa laga helay jasaaka allahu khayran sheekh cabdisamed waxa uu sheegay in xamladan ay hormuud u ahaayeen culamaa udiin nabadoonno iyo weliba abwaano walaalow howshaas waa howl haddee dhammaan laisu kaashanayay waxaa ka qayb qaatay si guud culummo iyo nabadoonno iyo shacoro iyo mas-uuliyiin ayaa ka qayb qaatay oo howshaas fulinayay meelaha dadka lalaga hadlayana waa haddee masaajida hadday noqon lahayd dacwo shaaric hadday noqon lahayd nadawaad meelahaasa dadka waxaweyaan lagu jamcinayay ay kasoo waxaweyaan soo xaadirayeen culummadaas iyo zucamadaasana ayaa ka wada qayb qaadanayay waxaa kale barbar socday mas-uuliyiin wilaayada ka tirsanna insha allahu tacala iyagana u horboodayeen intaas ayaa ka qayb qaadanaya waa gartay wax ma noo sheegi kartaa deegaanada howlahan boorinta ah aad ka samayseen intii ay socotay howlahan
jasaaka allahu khayran saa hor kugu sheegay howlahani waxay ka hirgeleen degmooyin badan ama degmooyinka dhammaan ee gobolka ee shabeelda hoose ee degmada baraaw way ka qabsoontay koonya way ka qabsoontay ilaa iyo sablaal way ka qabsoontay sidoo kaleeto waxaa kale kuntuwaarey iyo tuulooyin hoos imaaday in badan way ka qabsoomeen qoryooley iyo tuulooyin hoos imaaday way ka qabsoontay janaale sidoo kaleeto iyo tuulooyinka hoos imaado wax ka mid ah way ka qabsoomeen awdheegle tuulooyinka mubaarak sida iyo daarusalaam way ka qabsoontay afgooyo oo meelaha haddee ugu muhiimsaneed aheed noogu darneyd cirifkan ahayd idana sidoo kaleeto tuulooyin badan ayaa kasoo qeybgalay ka faa'iideystay toorotorow sidoo kaleeto waxaa kale oo ka mid ah degmada marka iyo buulo iyaga naftooda sidoo kaleeto way ka qabsoontay degmooyinkaasoo dhan iyo tuulooyin badan oo horey aan loo marin oo xamlooyinka kan ka horreeyey kan xamladana waa tii saddexaad waaye oo degmooyinka lagu marayo ka horreeyey aysan gaarinna hadda la gaaray alxamdulilahi dadkan way ka faa'idaysteen deegaanadaas dhan marka risaalada iyo fariinta iyo taxriidka uga wada gaartay saan rajeynayna insha allahu tacaala wuxuu sheegay xamladan qayb ka mid ah ay ahayd waxbarasho juhdi lagu bixiyey islamarkaasina dadka salaada looga saxayey sidoo kale waxaa kaloo jirtay iyadana xamlad dacwi ah oo deegaano badan ka herkashay deegaanada hadda ka herkashay waxaa ka mid ah degmada baraawa dhammaanteed inta badan tuulooyinka aryaafta iyo baadiyaha ayaa la beegsanayay degmada toorotoro ayaa ka mid ah xamladaas magaceed wuxuu ahaa kun caaliman aw mutacaliman mawaadiicda la tarkiisinayay oo dadka waxaweyaan laga saxayay waxay ahayd ama dadka la baraya waxay ahayd in la saxo carabkooda la saxo sida faatixada iyo atixiyaadka in carabkooda la saxo salaadaha iyo dahaarada ficiliyana loo baro waxaa kaloo ka mid ah duruusta bixaysay oo la siinayay dadka la barayay duruusul muhima ka mid ahayd asaasaat udiina ka mid ahayd nawaqd ilislam ka mid ahayd mulakhas siirad nebiyi sal ly slam ayaa ka mid ahayd dadka la barayay muxaadaraad oo intaas barbar socday oo dadka waxaweyaan cadowga ilaahi subana watacaala loogu digayana way socdeen dadkana qabuul fiican ayay arrintaasi u lahaayeen tuulooyin badan hadda ilaa kow iyo labaatan tuulo ayaa la ta'hiiliyey oo degmada toortooro ka mid ah barawa sidoo kaleeto ilaa iyo waxaweyaan tuulooyin sodomiyo ku dhow ayaa la ta'hiiliyey sidoo kaleeto oo dacwadaas qaarkood hadda xamladaas way socotaa toortoorow kale hadda ilaa muddo saddex bilood ayaa ka socotaa weli ma aysan dhammaanin way socotaa dadkan way ka faa'idaysteen hadda dadka rag iyo dumarba wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa marar kala duwan waxa ay qaaday olole caynkan oo kale ah oo bulshada lagu dhiirigelinayo islamarkaasina lagu barayo diintooda islaamka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa lacag iyo raashin waxay siisay dad ku dhaqan tuulada faragurow oo degmada jilib hoos tagta gaar ahaana kuwo la xanuunsanaya cudurro halis ah oo muddo ay qabeen maxamed daher calisugo ayaa warkan faahfaahinaya deeq isugu jirtay lacag iyo raashin ayay wilaayada islaamiga ah gaarsiisay dadka ku dhaqan deegaanka faragurow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka sagaashan ruux oo xanuunsan kuna sugan deegaanka faragurow ayaa ka faa'iidaystay deeqda warbaahinta islaamiga ayay u sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin kaalmada ay heleen toddobaatan iyo kow sanadkanaa ii ahay waxaana ku dhashtay galbeedka etoobiya meel la yidhaah gendir waxaan u ducaynaa mujaahid meel alle meeshii geed alle geedkii joogan allah ugu kaalmeey dabaabaadkii kufriga wada biyo allaha ka dhigo gacan mujaahid kufriga allaha ku baabi'iyo ilaahi idankiisa cumrigoodana allaha noo dheereeyo meeshaan may jira afur haflad walaayada noo keent inoo masaakiin ah fara gorong lago gorong alxamdu ku shukro walaayada waa u duceyne kor allaha nooga dhigo guul allaha noo siiyo kontonka doolar inaa ka afuraado inaa owlaadada anka marasheeyo ciidda sidaa ilaahay anka rajeeye caawa farxad weynaa ku jirta oo maasha allah eh waa afurni caawa farxad weynaan ku jirnaa lacagna waa cayaalka dhar ooga gada waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah ayaa ka hadlay gurmadka ay gaarsiiyeen dadka ku nool deegaanka faragurow oo wilaayada si joogto ah ay u booqato kana warhayso xaaladooda waxaan u soo baxnay inaan waxa weeyaan dadka masaakiinta aan gacan qabanno waxaan u soo baxnay daalimiinta inaan waxa weeyaan gacanta aan qabanno madluumiinta aan u gargaarno mustadcafiinta aan garab u noqonno waxaan u soo baxnay liajli an takuuna kalimatullaahi hiyo alculya kelimadda ilahay inaan kor yeelno dadka muslimiintana waxa weeyaan wixii karaankannaga ah inaan u qabanno maanta alxamdulilah rabbialcaalamiin amnigaas la haysto iyo barwaaqadaas sagaashanka qof ee xanuunsan waagi hore boqol bay ahaan jireen toban baa dhimanta allah u naxariisto sagaashankaasna sannad walba waxa weeye xilligaan oo kale konton kontonkoodoo dollar waa la siiyaa haddana waa laydin siinayaa insha allahu tacaala abuu cabdallah waxa uu la dardaarmay dadka deeqda la gaarsiiyey marka insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diintiisa ha la barto ku dadaala tawxiidka barashadiisa ku dadaala qur-aanka barashadiisa ku dadaala salaada barashadeeda ilaahay haddii loo shirki sameeyo ma dhaafayo shirki iska ilaaliya tawxiidka si fiican ugu dadaala alwalaa walbaraa ku dadaala iska ilaaliya waxyaabaha waxa weye tawxiidka uu ku buro akhyaaray marka annagu waxa weye waxa aan dardaarmayno waxa aan wadno waa diin shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka waxa laga rabo oo ilaahay u abuuray waa maxay waa alcibaada soo maha wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaada la isku abuuray si kastaba ha ahaatee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa horay deegaanka kaga furtay madarso loogu magacdaray tawxiid oo ay ka soo qalanjabiyeen arday aad u badan wilaayada ayaa sidoo kale isbitaal bilaash ah oo dadka lagu daweeyo waxa ay u furtay dadka ducafada ah ee ku nool tuulada faragurow bishaan oo kale ramadaan sannad kasta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxay ka farxiyaan dadka masaakiinta ah ee ku nool tuulada faragurow kuwaas oo lacag iyo raashinba la siiyo warka oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga ha alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa